إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saaka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah weerar nafuurnimo ah oo khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada maamulka galmudug ayaa ka dhacday saldhig ciidan oo ku yaala deegaan hoostaga degmada hobyo ee gobolka muduga waxaa xalay degmada yaaqshiid ee gobolka banaadir lagu dilay wiil dhallinyaro ah dibadbaxyo looga soo horjeedo dil ay ciidamada dowladda federaalka ah magaalada muqdisho ugu geysteen qof rayid ah ayaa ka dhacay degmada dayniile ee magaalada muqdisho ciidamada dowladda federaalka oo isaga baxay difaacyo badan ayaa ka gadooday mushaar la-aan kuwaasoo shalay joojiyey isku socodka qaar ka mida waddooyinka magaalada muqdisho bulshada xaafad ka tirsan magaalada hargeysa ayaa ka cabanaya inaysan xaafadoodu lahayn waddo ay dadku isticmaalaan iyagoona eeddaas u jeediya maamulka somalilan hal ruux ayaa dhintay koob iyo toban kalena waa ay dhaawacmeen kadib toogasho ka dhacday dalka maraykanka warkeena subax waxaa qayb ka noqon doonta warbixin ku saabsan yaa sameeyey calanka soomaaliya u diyaargarooba warka hasoo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته warkiioo fidsan waxaa camaliyad nafuurnimo ah lala egtay saldhig ciidan oo ku yaala deegaan hoostaga degmada hobyo ee gobolka mudug wararka ka imaanaya gobolka mudug ee bartamaha dalka soomaaliya ayaa ku waramaya in weerar nafuurnimo ah lagu qaaday maalintii shalay saldhig ay ciidamada maamulka galmudug ku leeyihiin deegaanka bacaad weyn ee hoostaga degmada hobyo ee gobolka mudug naftii hore ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo kaxeynayay gaari miineysan ayaa beegsaday albaabka hore ee saldhigga oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan maamulka galmudug kuna howlanaa fulinta howlgallo ka dhanah shacaa'irta islaamka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waray soo saartay waxaay ku sheegatay mas-uuliyadda weerarkan iyadoona xaqiijisay in weerarkaas uu ka dhashay khasaare kala duwan mujaahidiinta ayaa camaliyad istishhaadi ah ku beegsaday saldhig ay maleeshiyaadka murtadiinta ka samaysteen deegaanka bacaadweyn ee wilaayada mudug gaariga istishhaadiga ayaa beegsaday albaabka saldhiga laga waardiyeeyo waxaana halkaas ku dhintay laba murtad gaari teknika ahna waa ay ku gubatay ayaa lagu yiri war ka soo baxay al-shabaab maamulka galmudug ayaa maalmihii ugu dambeeyey waday howlgallo ay ku beegsanayaan dadka ay sunnada ka muuqatay iyagoona ku eedeynaya inay taageersan yihiin halganka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa degmada yaaqshiid habeennimadii xalay ka dhacay dil loo geystay wiil dhallinyaro ah faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dil habeennimadii xalay ka dhacay degmada yaaqshiid ee gobolka banaadir wiilkan oo lagu magacaabi jiray cabdulqaadir cabdulaahi goosaar ayaa waxaa la sheegay inay dilkiisa ka dambeeyeen kooxo burcad ah oo doonayay inay dhacaan mooto u watay qoriga aake fudhisabanka ah ayay ku hubaysnaayeen raggan dhowr xabadood ay qaybaha sare ee jirkiisa kala heleen halkaas ayuuna ku dhintay wiilkii iyagoona ay hore uga sii wateen mootadii ay doonayeen inay ka dhacaan dadka ka agdhowaa xaafadda uu dilka ka dhacay ayaa soo gaaray markii ay rasaasta maqleen halkii ay ka dhacday waxayna halkaa ka qaadeen meedka wiilka dhallinyarada ah inkastoo aan caddeyn rasmi ah loo haynin dadka ka dambeeyey dilkan ayaa haddana inta badan magaalada muqdisho waxaa ka dhacda in ciidamada dowladda federaalka ay iska soo siibaan dariiska ciidanka oo ay xirtaan dharka cad sidaasna ay dhacyo kala duwan ugu geystaan dadka rayidka ah dibadbaxyo looga soo horjeedo dil ay ciidamada dowladda federaalka dhowaan qof rayd ah ugu geysteen magaalada muqdisho ayaa ka dhacay degmada daynile cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa inoo faahfaahinaya qaar ka mid a ehelada mahad cali maxamed oo ahaa darawal kaas oo dhowaan dowladda federaalka oo si bareera u dishay ayaa isu soo bax waxay ka dhigeen degmada daynile ee magaalada muqdisho waxay sheegeen in wiilkooda kas amaba ulakac loo dilay ninkii dilka geystana aan la soo qaban arrinkaasna aanu ahayn waxay aqbali karaan waxay muujiyeen siday uga xun yihiin dilkan gardarrada ah lagu dila asigoo shaqadiisa maalmeed wata gaarigiisii wata ku shaqaysanaya cid aan dhacayn cid aan dhibaato u geysanayn xamaalanaya kisi ka soo bareera loogu dilay ex control afgooye asigoo waxa lagu dila weliba cashuurtii laga qaaday xabaddii laga bixiyey lagu dhiftay wiilkii mushaarka lagu siiyeyaa dilay lacagtii cashuurta looga qaaday mahad wiilkii mushaarka lagu siiye yaa dilay oo dawladda u shaqeeya waxaan ognahay dawladda inay nin kastoo dawladda ama askari ha noqdo ama shaqaale dawla ha noqdo kulli damaanada uu leeyahay maalin kasta waxaana barata ninkii waa baxsada ninka dilay annagu waxaan shacab haddaan nahay ka cabanaynaa cadaalad darrada dawladda ay shacabka kula dhaqmayso siddeed saac maalmeed ayaa meel cad waxaa lagu dilay wiil soomaaliyeed wiil soomaaliyeed oo xamaalinaya oo muwaadin ah ayaa la dilay mahad cali maxamed ayaa la yidhaahdaa caasilo oo ahaa gaarigiisuoo watay nin askariya oo mataqan dawladda u shaqaynaya oo la yaqaana ayaa xabad ku dhuftay si kasta oo barada ku dhuftay marka ilmihiis u shaqaysanayey oo maskiin ahaa oo hooyo aab u shaqaysanaya oo ahaa mahad ayaa loo dilay in uu bixi waayey shan kun oo shilin soomaali ah oo askari uu ka dalbaday in uu bixiyo waa lacag aan goyn laba koob oo shaah ah ehelka darawalka la dilay waxay sheegayaan in ay diyaar u yihiin in ay dagaalamaan waxaan ka codsanahay in ninkii wiilkayna dil cadaaladda noola keeno haddii cadaaladda noola keeno wallaahi iyo bilaahi iyo tallaahi aan ku dhaartay nin inaagsan unahay waa dagaaltamaynaa dhiiggayna inaanan bannaan looga tegayn war midaa la dilay oo mid labaadaa la dilay oo mid saddexaadaa la dilay oo maalin walbaa nala dilaa maalin walbaa nala dhacaa maalin walbaa nala rafaadihaa wax wax ka qabaha lama arko saaka gobolka shabeellaha dhaxan walaalkaa la dilay markaan dhahan ka soo cararay ilmahayga iyo gurigayga dibadaan ugu soo tegay caloolxume iyo rafaad waxaan madaxda dawladda u sheegaynaa inuu shacabku baaba'ay haddii ay u baahan yihiin inay dhiiggeenna hoostooda korkooda sharaf ku raadiyaan oon ku doorannoon caalamada u lulno kama yeelayno wallaahi inaanan ka yeelayn ciidamada dowladda federaalka ah ayaa si isdaba joog ah waxay u dilaan dadka shacabka ah waxayna u muuqataa in arrintaasi muqdisho ay caadi ka noqotay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo isaga baxay difaacyo badan ayaa ka gadooday mushaar la-aan kuwaasoo shalay joojiyey isku socodka qaar ka mida waddooyinka muqdisho waa kan weriye maxamed cali aadan anaga intaasn laba boqol iyo toddoba qofna hadday taagan tahay oo xuquqla'aan oo intaas xuquqla'aan ciidamadan oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa waxay bannaanbax ka dhigeen magaalada muqdisho kaasoo ay uga cabanayaan mushaar la-aan ay sheegeen inay kala kulmayaan xukuumadda farmaajo askartan ayaa lagu sheegay inay yihiin qaybta toddobiyo labaatanaad ee ciidamada dowladda federaalka islamarkaana ay soo faarujiyeen difaacyadii ay ku jireen qaar ka mid ah ciidamadan oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in muddo sanad iyo siddeed bilood ah mushaar la'aan yihiin sanad iyo siddeed bilood mushaar la'aana difaacana aan joogay madaxdii iyo xuquuqdana warka sugaaya anigoo warka sugaa baarlamaanka waxaa ka maqlay askartii xuquuqdurigooda siinay askari xuquuq la'aana ma jirin anagana ka mid ah xuquuq la'aana difaacana joogay sanad iyo siddeed biloodaana maas joognay xuquuq xuquuq la'aana madaxda warka sugayna madaxda ribood warka sugayna waxaa la yidhi ciidamadii dalso mushaar wada siinay wax mushaar oo qaarkood la siina ma jiraan qaar difaac u jira orukuna waana ganaa xaquudayna inaana siiyaan difaacina kula maqan anaga intaasn laba boqol iyo toddoba qofna hadday taagan tahay oo xuquuq la'aan oo intaas xuquuq la'aan aniga ciidanka ka mid ahna wuu hogaaminay meeshaan ugu nimid laakiin lamid ahna dhibkaan la qaybsanaa xuquuq la'aantaan ka mid ah
qaybtii oo dhammaystiran waayey waa guuto maahan waa inta xaquuq la'aantaadoo qaybta ka tirsan waxayna ka yimideen difaaciyada duulay qaaraa ka yimiday qaar waxay ka yimideen joar iyo balcad intuu dhaxay mana kala socno isku ciidanka oo isku qaybta sanad iyo sagaal bilood aynu xaquuqdooda ka maqan tahay sida akoon loo sameeyey askari ay akoonkiisu ay lacag ay kasoo ay ku soo dhaxday ka mid maaha akoomankooda ilaa sidii loo firay ilaa haatan wax lacagoo ku soo dhaxa ma jiraan dowladduna mar walibay hadlayso waxay ku hadashaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gebigood lacagtooda waa wada siinaa waana u kordhiyeyna madaxweynaha dowladda federaalka ayaa horay u sheegay in dowladdiisu ay ku guulaysatay in ciidamadeeda ay siiso mushaar joogto ah waxaan bilaabnay siduu sheegay taliyaha tirakoob tirakoobka macnihiisu waxay tahay inaan ogaano tayada ciidanka inaan ogaano iyo tirada ciidanka si aan u qaadanno oo aan u abaabulno dagaalgalintooda iyo hawlgalkooda tirakoobku waxa weeye in ciidanka aan haysanno uu sax yahay waad og tihiin labadii sana la soo dhaafay waxaan ku guulaysannay oo xaqiiqo ah waxa horey loo soo marayna ma ahayn inaan ciidanka xuquuqdooda siino haba iska yaraadaba oo ay joogto noqoto
ciidamada dowladda federaalka ayaa ah kuwa dhan walba ka bahdilan maadaama aysan haysan caqiida rasmi ah oo ay ku dhintaan waxayna marar badan dhigeen bannaanbaxyo ay uga soo horjeedaan mushaar la'aanta mana jirta cid wax ka qabatay cabashadooda bulshada xaafadda qunyar ee magaalada hargeysa oo ka cabanaya jidla-aan ayaa idinkuu soo baqan dhagaystayaal balse markaan waxaad ku soo dhawaataan warbixin uu soo jeedinayo wariye cabdifataax maxamed qaasim oo ku saabsan yaa sameeyey calanka buluga ah ee soomaalida astaanta looga dhigay soomaalidu waa ummad leh sooyaal iyo taariikh wanaagsan balse dadka maanta nool waxa la ilowsiiyey dhaxalkii awowyaashood waana midda keentay in loo sameeyo calan meesha uu ka soo jeedo ay la yaab tahay haddana ay yar yihiin dadka ku baraarugsan laakiin aqoonta iyo horumarka teknolojiyadda casriga ah waxay dad badan u saamaxday inay salka hoose u maquurtaan badweynta ay ku jirto taariikhda soomaaliya dhowr bilood ka hor waxay idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan baahisay warbixin ka warramaysa astaanta ciidanka militariga ee dowladda federaalka taasoo ay dhexda kaga taallo calaamadda kiristanka haatanse waxaan warbixintan ku eegaynaa calanka soomaaliya oo ay xidigtuu dhexda kaga taal kaasoo sannadkiiba laba habeen ay u dhafarto dowladda federaalka wakhtigii la sameeyey calanka soomaaliya oo ah sannadkii kun sagaal boqol iyo lixdankii waa meesha laga bilaabo taariikhda soomaaliya iyadoo la iskaba ilaaway taariikhdii ifaysay ee soomaalida sida imaaradihii islaamiga ahaa iyo boqortooyooyinkii qabaa'ilka ee intooda badan gumaysi diidka ahaa aqoon-yahan safwaan oo muddo badan baaritaan ku sameynayay calanka soomaaliya ayaa sheegay in laga soo bilaabo qarnigii saddex iyo tobanaad ay soomaalidu lahaayeen calaamado islaami ah runtii waa taariikh dadkeena soomaaliyeed aysan ku baraarugsanayn soomaaliya waxay leedahay taarikh aada hodana runtii waqtigii ku horreeyey markii uu soo galay gumaystuhu waxaa ka jiray boqortooyooyin kala duwan waxaan xusi karnaa ugu horreysay boqortooyadii ifaat oo runtii caasimadeedu ahayd magaalada zaylac boqortooyadaas waxaa ka dambeeyey boqortooyadii la yidhaahdo cadaal cadaal iyo ifaad waxay isticmaali jireen isku calan calankoodu wuxuu ahaa calan saddex nooca guduud iyo cadaan oo ay ku jirto bisha oo ka turjumaysa calaamadda islaamka dhinacaas waxay dhinaca waqooyi sidoo kale dhanka koonfurta iyo gobollo kale oo dalka ah waxaa ka jiray boqortooyooyin qabaa'ilku hogaaminayeen ha yeeshee innagoo taa u laaban doona waxaa xusid mudan in daraawiishtii uu hogaaminayey sayidku ay lahaayeen calan ay ka muuqato astaan wanaagsan waxaa jiray calankii daraawiishtu ay ku dagaalantay oo taariikhahaan marka laga sheekeynayo caalamka runtii ah stown victory iyo macnaha defeatka astaan gobonimo iyo waxyaabihii uu sayidku sameeyey taarikhda waxaa ku jirta soomaaliya inay ahayd dowladdii ugu horreysay ee afrikaana ee diyaaradda lagu weeraray waxaana ay ahayd ciidamadii sayidka boqortooyooyinkii dalka soo maray sida warsangeli majeerteen ajuuraan hiraab gelladi iyo kuwo kale intooda badan astaamahoodu waxay ahaayeen kuwo islaami ah iyo qaar aanan looga dayan gaalada qaarkood ayaa ka dhabeeyey oo la dagaalamay gumaystayaal kiristanka faafinayay oo soo duulay sida bortuqiiskii iyaga oo ku guulaystay inay muddo afartan sano ah iska difaacaan dhanka horumarka iyo dowladnimadana laguma gaarin waagaas soomaalida waxaana tusaale u ah inay xataa lacago samaysteen
iyo boqortooyada iraab hiraab waxay lahaayeen lacag ayaga u gooniya waxay ahayd dowladihii ugu horreeyey boqortooyinka ugu horreeyey africa ee mintigareeyey ama samaystay lacag ayaga gooni u lacagtaasna waxa la jiray muqdisho magaca muqdisho wuxuu ka yimid lacagta waqtigaas la isticmaalayo waqtiga dhegtalin dahabkay ka ganacsi jireen gold tradingkay ku horeeyeen waxyaabo badanay samay jireen boqortooyadii waxaa soo weeraray bortuqiiska bortuqiiskay defiid gareeyeen oo iska difaaceen oromaday iska difaaceen haddaba iyada oo ay soomaalidu leedahay taariikhdaasi iyo boqortooyooyinkaas ayaa haddana waxa uu gumaystuhu sooyaalkeenna ka bilaabay kun sagaal boqol iyo lixdankii goortaasoo uu inoo sameeyey calanka buluugga ah ee ay xidigtu dhexda kaga taal gumaystuhu markuu yimid wuxuu u yimid ganacsi iyo inuu diinteena bedelo to commercial inay hantideena anaga qaataan at the same timena in ay bedelaan soomaaliya oo ay ka dhigaan christians waxaa taa tusaale u ah labadii calan ay la yimaadeen calanka ingiriisku wuxuu la yimid calankiisii la dhaho union jack talyaanigun wuxuu la yimid calankii markaas ay haysteen because talyaanigu markaas wuxuu ahaa boqortooy u ah siduu hadda yaama uusan ahayn xitaa calanka ay waqtigaas lahaayeen ayagu hadda waa iska bedeleen okay waxay la yimaadeen oo ay samaysteen two coat of arms coat of arms oo gooni u ah somaliland iyo coat of arms oo gooni u ah soomaalida koonfureed labadaas markii ay sameeyeen waxaa markii muddo ay soo socotay waxaa dhacday in calankii soomaaliya la siinayay uu noqday calan dhinac walba markaad fiirisid shabeelkii ha ahaado calaamadda xidigta ha ahaato calankii ha ahaato caleenta meesha ku taala ha ahaato calaamadii kirishtaanka oo kor ku jirto oo calankii talyaaniga laga soo minguuriya ha ahaato everywhere there is nothing oo sheega macnaha bannaanka ka ah markaad fiiriso calankeena maanta aan haysano iyo calaamadeena maanta aan haysano everything and i say everything wax waay wax walbaahi waxay ka yimaadeen astaantii coat of arms oo talyaanigu uu u sameeyey soomaaliya tii ingiriiska dhinaca la iska dhig haddaba aqoonyahan safwaan ayaa ka warramaya qaabka uu inagu soo galay calankaas oo uu gumaystuhu inoogu sheekeeyey inay sameeyeen ururkii s y l s y l calankeedii iyo astaanteedii iyo calankan jiraana waa contradictory waa iska hor imaanaya hadday s y l samayn lahayd shanka dugooda ku jiri lahaa hadday s y l samayn lahayd muxuu noqon lahaa midabada guduud cadaan iyo blue noqon lahaa hadday s y l samaysay waxaa ku oli lahaa bishii oo ku taalay iyo calaamadii kirishtaanka oo ku taala marka waxaan macnaha contradictory waa wax iska soo horjeeda wey marka shabeelku annaga si gooniya uma lihin wuxuu soo bandhigay qodobo kale oo meesha ka saaraya in s y l ay sameeyeen calanka soomaaliya astaanta s y l ay samaysteen waxaa ku jira calaamad ah, kirishtaana calaamada kirishtaanka ee astaantaasi ku jirtahay waa calaamada kirishtaanka ee la yidhahdo coptic christian cross And coptic christian cross waxaa iska leh ama haysta eh, kiniisadaha ama masiixiyiinta ku nool wadanka eh, ethiopia meelo yaryar wadamo kale oo kala jira now hadday saas tahay marka waxaa ku jira calaamadaasi waxa ay dhalisay in ay calaamada kirishtaanka ee loo yaqaano taas waa calaamada coptiga calaamada kirishtaanka ee ku jirtay calanka talyaanigana waxaa lagu soo minguuriyey ama la qayb looga soo dhigay astaanteena soomaaliya qaybta kale uga jirta Een, waxa aan ku diidanahay waxay tahay kow waxaa ku jira astaanta soomaaliya waxaa ku jira een, calaamadii kirishtaanka calaamadii kirishtaanka ku jirta astaanta soomaaliya annaga soomaaliya nahay we're not christian ma nihin dad masiixiyiina ma nihin waxaana dad islaama calaamadaasi waxay ka turjumaysaa laba shay waxay ka turjumaysaa kow anagu waxaan inaanaan samaysan labo in aanan weliba ka fakerinba kama aanan fakerin wadaninimo diinteennii iyo dhaqankeenni waxaan mashquul ku nahay daan soomaali nahay qabiil waa dhaliisha koowaad dhaliisha labaad uu leeyahay waxay tahay ca- een, astaanteena soomaaliyeed bannerka u hoose meesha ugu hooseysa ee caalamka waddan kasta ay ugu qoran tahay waxa la yidhaahdo een, halku dhiga annaga waxba laguma qorin waa maran tahay waddan dhan oon halku dhig lahayn annaga ma lehin wax halku dhig caalaman markaa fiirsid waddankan kenya hadda joogno harambeya ugu qoran iskaashi annaga ma lehin Een, waa qaracan kale waxaa intaa sii dheer astaantaani annaga maba samaynba saddexdaas ciloodoodba waxaan ku diidanahay astaanta laakiin madaxweynaha dowladda federaalka mar walba waxa uu ku khudbeeyaa in calankan uu yahay astaanta saxda ah ee soomaalida munaasabadan dabaaldega ah ee lix iyo- lix iyo- lix iyo eh, labaatankii juun oo ah konton iyo siddeed guuradii ka soo wareegtay maalintii taariikhda lahayd ee calanka soomaaliya laga taagay dhul soomaaliyeed oo xora dadka soomaaliyeed gaar ahaan aqoon-yahanada aragtida dheer waxay muddo aad u fog ka soo horjeedeen calanka soomaaliya ilaa maantana waa ay ka dhiidhinayaan aqoon-yahanku waxa uu meesha ka saaray waxyaabaha dadka caamada ah lagu marin habaabiyo ee ah in calanku uu sameeyey nin soomaali ah oo la yidhaahdo maxamed cawaale liibaan laakiin taasi waxaa bushinaya aqoon-yahanka calanka waxaan ku diidanahay calanka soomaaliyeed kow annaga ma samaysan taarikhdiya caddaynaysa markaad fiirisid tribritania iyo syronesia markaad isbarba dhigtid annaga ma lihin wuxuu ka soo baxay oo laga soo dhex saaray court of armskii oo talyaanigu uu u sameeyo soomaaliya uu ka soo dhex baxay haddii la dhihi lahaa cawaalaa sameeyey cawaala liibiyaanna ma aha soomaalina ma aha that doesn't hold water macnaha ma aha wax macquula so calanka annaga ma lihin su-aasha marka meesha taala waxa waye dadka soomaaliyed waxay ku leeyihiin een, haddaanaan lahayn macnaa dadaa yidhi haddaanaan lahayn waa ognahay inaanaan lahayn laakiin hadda inaan bedelno maxaa ku jiro micnaa shaki kuma jiro in calanka soomaaliya uu talyaanigu sameeyey waayo marar badan ayaa horay loo soo bandhigay macluumaadka xaqiijinaya mu'asasada alkataib oo ah garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sannado ka hor hab muuqaalaysan oo macno weyn wata u qeexday in calankan uu sameeyey talyaaniga laakiin waxaa su'aal ah halkeebuu talyaaniga qudhiisu inooga keenay astaanta iyo calanka calankan wuxuu ahaa taariikhdiisa waxaa uu bilowday in la isticmaalo waqti aad u horeysa waxaa bilaabay waxa la yidhahdo set temples set temples waa guruub ah bulsho qarsoon oo caabuda shaydaanka la yidhahdo lucifer ayaga wuxuu ugu taagan yahay calanka buluuga oo xidigta cadaanka dhexda kule wuxuu ugu taagan yahay calan bu- cirkii oo buluuga iyo wejigii shaydaankii la dhihi jiray lucifer ama la yidhaahdo sida soomaali lagu yidhaahdo ama Ingli- eh, so- lagu yidhahdo carabiga la yidhaahdo ibliis waxay caabudaan ibliis waxay u caabudaan ibliis inuu caawiyo calankan secret society-ga ama bulshada secret society-ga la yidhahdo oo qarsoon waxay ku caabudaan ilaahooda oo ah ibliis therefore calankan asalkiisu halkaas ku yimid ilaa maanta ay jiraan ilaa maanta ay caabudaan waxay ku fidsan yihiin meelo kala duwan oo caalamka waxaa dagaal ba-an la galay dadkaas oo runtii xasuuqay taariikhda dadka yaqaano soomaalida marka la yidhahdo christian conquence waxaa loo sameeyey group ayaga si gooni ula dagaalama oo la yidhahdo night of temples oo macnaha wadamada westernku ay sameeyeen si diinta kirishtaanka loo xataa waxay aaminsanaayeen oo ay rabeen xataa kirishtaanka inay tirtiraan iska dhaf soomaali calanka noocaas ah waxaa mar walba xayeysiiya madaxda dowladda federaalka waana kan ra'iisul wasaaraha calankeennaasid waxa uu astaan u yahay kow qarnimadeenna waxa uu astaan u yahay dal annaga inoo gaara oo aan leenahay
haddaba calanka soomaaliya waxa uu leeyahay taariikh kale oo la yaab leh taariikhda kale uu leeyahay calanka soomaaliya waxay tahay ka sokow in shaydaanka lagu caabudo calanka soomaaliya wuxuu ahaa haddana yahay calan ay isticmaalaan entity kaleeto ama organisation kaleeto sida ciidamada cirka ee maraykanka ciidamada cirka ee maraykanka ninka ama naagtu marka ay gaaraan rank of brigadier general waxay xirtaan exactly calanka soomaaliya oo kaleeto no difference at all dhinac kasta iskaga mid wey wuxuu ku yaalaa diyaaradaha dagaalka ee ciidamada cirka ee maraykanka calanka soomaaliya dhinacu uga yaala waxay adabtigareeyeen oo qaateen kun iyo sagaal boqol iyo labaatanki waa noogu horreeyey marka calanka soomaaliya waxaan ku diidanahay waxa ay tahay oo aan u aragnaa inuu qaldan yahay waa calan shaydaan lagu caabudo waa calan dad kale nala leeyahay waa calan runtii annagu aanan samaysan oo naloo keeno laku qasbay wayna caddahay taarikhda iyo cad saddexdaas sababoodba ma noqon karo calan soomaaliya aqoon-yahan safwaan ah ayaa ka waramay muddada uu ku baraarugay arrintan aniga markii ugu horreysay aan ku baraarugay arrintan waxay ahayd laba kun iyo kowdii annagoo arday ah oo samayna research ayaan waxaan tagnay meel hool ah hoolkii waa maraykanka hoolkii baan waxaan ku arkay calanka soomaalida meesha suran anoo runtii isla xoogaa weyn oo rab ku faraxsan ayaan weydiiyey gruubkii ardada oo ila socday waxaan ku idhi calankan meesha maxaa loo suray markaasaan idhi ma taqaana markaasaan idhi ha markaasaa la yidhi markaasaan waa calankeeni inta la fiiriyaa la yidhi calankeeni waxaan u malayn inaan islaam tahay soo muslim ma ihi dibaan isku laabto waxaan idhi ha laakiin calankan calanka soomaalida waa inta la qoslaa idhi ha soomaalida saasaa ka wadaha sax waaya markaas banaanka markaan baxaan weydiiyey markaasaan bilaabay inaan baaro xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ah awoodda jihaadi ee keliya ee ka jirta bariga afrika waxa ay horay si cad ugu diiday calankaas cilladahaas iyo kuwo kale oo badan awgood waxaana ay beddelkiisa qaadatay calanka nebiga sala allahu calayhi wasalam iyaga oo muslimiintana codkooda ku gaarsiiyey mowqifkaas si ay xujada ugu oogaan waana kan a-sheykh axmed cumar abuucubayda amiirka xarakada مجاهدينتا الشباب لم تكن الغاية من تأسيس حركة الشباب المجاهدين تحقيق أهداف أرضية دنيئة أو مآرب حسبية بل كانت لتحقيق غاية نبيلة هي إرضاء الله تعالى بتحقيق شهادة لا إله إلا الله وتجريد المتابعة لرسول الله بتحقيق شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم haddaba isku soo wada duubo soomaalidu waa inay wax akhriyaan islamarkaana uu garaadkoodu ka koro astaamaha shayddaanka lagu caabudo iyo calaamadaha kiristanku sameeyey bulshada xaafad ka tirsan magaalada hargeysa ayaa ka cabanaya inaysan xaafaddoodu lahayn wadda ay dadka isticmaalaan iyagoona eeddaas u jeediyey maamulka somalilan bulshadan oo ku nool xaafadda qunyardege ee magaalada hargeysa ayaa ka cabanaya dowladda hoose ee maamulka somalilan taasoo ay sheegeen inaysan waxba u qaban dadkan ayaa ka cabanaya inaysan haysan waddo ay maraan iyagoona sheegaya in maamulka hoose ee hargeysa uu waddada ka iibiyey dad kale kuwaasoo uu lacago fara badan ka qaatay waa kuwan qaar ka mid ah bulshada ku nool xaafadda qunyardege oo saxaafadda la hadlay islamarkaana soo bandhigaya waxyaabaha ay tabanayaan wax luga iyo wax baabuura oo maraa ma jiro tanna maanta waxaa nala jooga dad faylalu sita oo laga iibiyey oo annagaala leh kay wasaaradda hawlaha guud warqadda ka soo baxday dan guud dantii guud siday u dhammayd waa la wada cunay meel m c h laga dhisaa ma jirto meel iskuul laga dhisaana ma jirto meel carruur lagu xanaaneeyaana ma jirto iyadoo intaasi noo dheer tahay ayaa maalmahan waxaan ugu soo baxay waddadii keliya ahayd ee aannu lahayn ee aanay waddo labaysaa aanay jirin ee biyuhu noo soo marayeen ee meydka laga saarayey ee ambalasku soo marayey ayaa imika layidhi dad baa laga yiibiyey iyada lafteeda markii dambe waxa weeyaan waxaannu maqallay iyadoo oo la leeyahay waddadii keliya ee xaafaddu lahayd idinku waddadaasi ma lihidin suurtagalna idiinma aha inaad waddo ka dhigataan anigu hooyada qunyardega ayaan ka mid ahay waxa weeyaan waddada ka soo baxda afkal ee ilaa cilmigalaala maxay ahayd annagu waddo kale ma lihin dhinac walba jar baa naga xiga horena rag ayagu idinku sheega halkaasa idinka muuqataa maatidaa yaryar haddii la jalgoynayo dee iyagaa ka sheekay
waxa weeyaan horena markii horena guryaha galbeedka bari ka xiga waddada waxa hore loogu faylka loogu sameeyey inay galbeed ka xigaan waddo oo maayarku ugu caddeeyey iminkana markii la markii faylashii loo geeyey dawladda hoose ee la yidhi waa dhulkaasi waa waa wadda ee maxaa sidan loo yidhi maayarku dadkii wuxuu ku yidhi kolkii horena anaa idhi waa waddo iminkana anaa idhi waa dhismo maamulka somalilan ee ku daaban xabashida ethoobiya ayaa dhibaatooyin fara badan ku haya bulshada ku nool gobollada waqooyi galbeed ee soomaaliya waxaana xusid mudan in bulshada laga qaado canshuur aad u fara badan haddana aanan waxba loogu qaban halka warkan dhegaystayaal uu saaka idinkaga imaanaya waa idaacadda islaamiga alfurqaan hal ruux ayaa dhintay koob iyo toban kalena waa ay dhaawacmeen kadib toogasha ay ciidamada booliiska maraykanka ka geysteen gobolka minneabolis dilkan iyo sidoo kale dhaawacyadan ayaa yimid kadib markii ay sii xoogeysteen dibadbaxyada ka socda gobolka minneabolis kuwaasoo looga soo horjeedo tacadiyada kala duwanna oo ay geysanayaan ciidamada booliiska kaasoo ay qayb ka tahay cunsurinimada war ka soo baxay booliiska minneabolis ayaa waxay xaqiijiyeen in koob iyo toban qof ay ku dhaawacmeen rasaas ay rideen ciidamada booliiska halka sidoo kale ruux da-diisa lagu sheegay sagaal iyo toban jir oo halkaa ku qurbaxay dalalka ka dhanka ah dadka reydka gaar ahaan kuwa dibadbaxa ay u geysanayaan ciidamada booliiska maraykanka ayaa kusii kordhaya waddankaas waxa uuna imaanayaa iyadoo toddobaadyadii lasoo dhaafay magaalooyinka waaweyn ee maraykanka uu gilgilay dibadbaxyo looga soo horjeedo cunsurinimo ay marsii horeysay ku dhaqaaqeen ciidamada booliiska minnesota warkii subaxaad kala socoteen raadiyaha alfurqaan dhegaystayaal waynaga inta